ku dhowaad toban gaari oo badeecooyin u siday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa lagu gubay inta u dhexaysa deegaanka qurac joome iyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ururka al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay gubeen baabuurtaasi waryaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo gaadiidka la gubay oo ahaa sagaal gaari oo badeecooyin kala duwan u waday magaalada xudur ayaa waxaa lagu gubay inta u dhexaysa deegaanka qurac joomo iyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed oo aan khadka taleefoonka magaalada xudur ku waraystay ayaa ii sheegay kahor inta aan la gubin gaadiidka badeecooyinka ganacsada u rarnaa iskoorimaad hubaysan oo muddo saacadaha socday inuu ku dhex maray inta u dhexaysa xudur iyo qurac joomo ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ee gaadiidka gubay xudur iyo qurac joomo dhakyo baabuur xuduran hornaaytay oo ganacsi lahaysay oo beec mushtar lahaay oo waktidan booyin dareerkeeni goormar miiliya nimanka nabadiidkaanki guban baabuurka guban iyo hantidii umti lahaysay maalinlamaanta tan way badhiday ini baabuurtiinka damboy ilaa sagaal baabuur miili ka guban dhibaatadaasa ku jirta deegaankaas marka baabuurta la guba maxaa saarnaa
baabuurta ilaan magaalada waktidaa ma goodanahayt la dareertoba maandhowi baabuurtahaas hornayti al-shabaab gubti ganacsiyaaskana waraaska meero wal ku jacburwidi ilaa tuman baabur ah rorti tumanka baabur sagaal baabur kumade iyo meelo al-shabaabka gubti hal baabur ah ku badbaadi marka dhibaatadaasna mankiisuubiyan gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin wuxuu kaloo caddeeyey in gaadiidka badeecooyinka ay gubeen kooxda al-shabaab ay ugu gon leeyihiin siday u adkeyn lahaayeen nolosha shacabka magaalada xudur oo go-doon ku jiray wallaahi saaxib arrintaas arag murugid yalow dhibaatad yalow waa iyada aan ka saamayn minkwaldati dhinac mushtarka yaraayo marka rooba dadka ganacsida go-doonka jiran mar lamaad markidna ilaa waktidan dhowr bilood lama bilood muddo ku yar labaatan baabura marahayan xeeroo durolku gudi oo raayinshidona taxantigiiska baabaaday waa markii labaad muddo labaatan maalmood gudahooda gaadiid badeecooyin u siday magaalada xudur lagu gubo inta u dhexaysa qurac jooma iyo magaalada xudur afar iyo labaatanka nofembar bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sidoo kale ku dhowaad toban gaari oo xamuul ah oo badeecooyin u siday magaalada xudur lagu gubay waddada isku xirta qurac jooma iyo xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo ururka al-shabaab ayaa dhegeystayaal markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iskormaadkii ka horreeyey